الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب استحباب الاضجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل ام لا wuxuu baabu yahay istixbaab اlidijaac istixbaabka iyo sunnanimada alidijaac seexashada bacda ragcatay اlfajri labada ragce fajarka kadib la seexdo calaa janbihi اlayman ouna u seexanaya dhankiisa midig walxahi calayhi iyo arrinkaa oo laysku booriyo sawaaءun kaana tahajada biاlleyli am la habeenkii tahajud ha la yimaado ama yuusan la imaanin waxaa sunna a inuu dhanka midig u seexdo habeenkii ama tahajud ha tukado ama yuusan tukanin tahajud waa salaat اleyl can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa sallaa rakcatay اlfajri hadduu tukado labada ragcee fajarka idajaca calaa shiqihi اlayman wuxuu u seexanaya dhankiisa midig rawaahu اlbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey wacanhaa radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yusallii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada fii maa bayna an yafruqa min salaati alcishaa inta u dhexaysa markuu ka faaruqa salaada cishaha ila alfajri ilaa salaada subax wuxuu tukan jiray ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragco yusallimu waa salaamo noqsanaya bayna kulli ragcatayni laba ragco kasta inta u dhexaysa wa yuutiru waana witir ayuu tukanaya biwaaxidatin hal ragca ayuu ku witraynayay fa idaa sakata almu'adinu hadduu mu'adinka aamuso min salaati alfajri salaada fajar macnaa adinka fajarka markuu adimo wa tabayana lahu lfajr fajarkana uu u dillaaco wa jaa'ahu lmu'adinu mu'adinkana uu u yimaado qaama nebigu waa istaagayay sala allahu calayhi wasalam fa rakaca wuxuu tukanaya ragcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudud duma dajaca calaa shiqihi اlayman kadibna wuxuu u seexanaya dhankiisa midig haakada yacni sida ayuu u seexanayay macnaa dhanka midig ayuu u seexanaya xataa yaatiyahu lmu'adinu ilaa mu'adinka ugu yimaado liliqaama aqinka ilaa ugu yimaado ilaa mu'adinka u yimaado uu soo ogeysiiyo in salaada la aqimayo ama waqhtiga aqinka la joogo rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey qowluhaa yusallimu bayna kulli ragcatayn haakada huwa fii muslimin sidaasuu muslim ugu sugan yaha buu yidhi wa macnaahu macnihiisuna waxaa waaye bacda kulli ragcatayni laba ragco kasta gadaasheed bayna kulli ragcatayn macnaha waa bacda kulli ragcatayn laba ragco kasta kadib waa salaamo noqsanayay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado ragcatay ilfajr falyadajic ha u seexdo calaa yamiinihi midigtiisa rawaahu abu daawuud watirmidi biasaaniida saxiixa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix sheikhu raximahullah baabkan wuxuu ku sheegay saddex xadiid saddexda xadiidna waxay ku saabsan yihiin baabka sheikhu u baabeeyo ah istixbaab alidijaac bacda ragcatay ilfajr labada ragcee fajarka markii la tukado ragcatay ilfajr ma waxaa laga wadaa labada ragcee faradka miya maya waa bacda bacda sunnati alfajr sunnada fajarka kadib ragcatay ilfajri waa labada ragco ee sunnada ah ee lala imaado bayna aladaani waaliqaama oo aan soo marnay nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu yidhi khayrun min addunyaa wamaa fiiha waa labada ragco ka khayr badan adduunka iyo waxa ku suganba markuu labada ragco nebiga tukado sala allahu calayh wasalam wuxuu u seexan jiray dhankiisa midig sababtuma waxaa waaye inuu qiyaamuleyl nebigu la imaan jiray calayhi salaatu wasalaam culimmada qaar ah sidaa ku cilleeyeen oo waxay yidhaahdeen wuxuu nebigu u seexanayay bacda ragcatay alfajr waa lilistiraaxa bay yidhaah istiraaxaya raaxa darteeda nebiga ka ahayd sala allahu calayhi wasalam ee ma ahayn jiif sunno ah oo nebigu jidaynaya calayhi salaatu wasalaam lidaalika waxay yidhahdeen qofkii salaatuleyl tukada ee salaatuleylka ku daala markuu ragcatay ilfajri tukado waxaa mustaxaba inuu dhankiisa midig u seexdo laakiin qofkaana salaatuleyl tukan fii xaqii waxay yidhahdeen mustaxab maa waa kala qaadeen soo maa alimaamu الnawowi raximah اllah qowlkaasi ma qabo lidaalika halkan muxuu yidhaahday sawaaءun kaana tahajada biاlleyli am laa waxaa siman buu yidhi inuu habeenkii tahajud la yimaado salaatuleyl tukado am laa ma sameya waa isku mid masaladan waxaa si faahfaahsan uga hadlay alimaam ibnu اlqayim raximah اllah fi zaadi اlmicaad waxaan akhrinaynaa hadalkiisa masalada waa masala khilaafiya bayna alculamaa jiifka la seexanayo bacda ragcatay اlfajr wuxuu yidhi alimaam ibnu اlqayim raximah اllah faslun wa kaana salى اllahu عalayhi wasalama yadajicu bacda sunnati اlfajr hadalkan wuxuu ku yaal fii zaadi اlmicaad mujalladka koowaad safxada saddex boqol iyo sideed dabcada muasasat arisaala safxada waa saddex boqol iyo sideed mujalladka koowaad wuxuu yidhi wa kaana sala allahu calayh wasalam yadajicu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid seexda bacda sunnati اlfajri sunnada fajarka kadib calaa shiqihi اlayman dhankiisa midiga u seexan jira hada aladii habata canhu fi saxiixayn kan waaye buu yidhi midka nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam fi saxiixayn min xadiidi caaishata radia allahu canha wadakara tirmidiyu tirmidina wuxuu sheegay min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam annahu qaal nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum ragcatayni qabla salaati subxi axadkiin hadduu laba ragca tukado salaada subax ka hor falyadajic calaa janbihi اlayman ha u seexdo dhankiisa midig qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhaahday xadiiun xasanun saxiix xadiiثun xasanun صaxiixu غariib saasuu yidhi wuyu tirmidi wa samictu ibna taymiyata yaquul waxaan maqlay buu yidhi ibnu taymiya oo dhahaya shaykhu lislaam ibnu taymiya oo dhahaya haadaa baaطilun xadiidkan waa xadiid baaطila xadiidka amarka tusinaya wuxuu yidhaha waa xadiid baaطila xadiidkaasoo naguma yaalla hadda kitaabka waa xadiidka baabka u dambeeya alfaadda qaar ha ku kala duwanaadaan laakiin amarka ayay iskaga mid yihiin idaa sallaa axadukum ragcatay اlfajr falyadajic calaa yamiinih ha u seexdo dhankiisa midig waa amar xadiidkan shaykhulislaam wuxuu yidhi haadaa baaطilun xadiidkan waa baaطil buu yidhi walaysa biصaxiixin صaxiixina ma aha wa inama asaxiixu canhu sala اllahu calayh wasalam waxaa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam alficlu ficilka ayaa ka sugan lal amru bihaa ma ahan amarka la ys amrayo amarka nebiga kama sugne e nebiga ficilaa ka sugan amarka kama sugna muxuu ka wadaa qowluhu falyadajic oo amara nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam laakiin ficilaa ka sugan oo nebigu sala allahu calayh wasalam inta tukaday ragcatay ilfajr ayuu wuxuu u seexday dhankiisa midig ficilka waa ka sugan yahay wاlأmru amarkana tafarada bihi waxaa la gaar noqday buu yidhi cabdulwaaxid ibnu ziyaad amarka waxaa gaar la noqday cabdulwaaxid ibnu ziyaad wahaliطa fiihi waana ku qaldamay lafdiga amarka cabdulwaaxid ibnu ziyaadaa soo wariyey asaa la gaar noqday waana ku qaldamay wa ama ibnu xasmin waxaa dhahaya ibnu اlqayim wa ama ibnu xasmin waman taabaca ama ibnu xasm iyo dadka raacay fainahum yuujibuuna waxay waajibinayaan haadihi dijca jiifashadan waa waajibinayaan ibnu xasami ciddii ku waafaqda waxay yidhaahdeen labada ragcee fajarka markii la tukado in dhanka midig loo seexdaha waa waajib wa yubطilu ibnu xasmin salaata man lam yadajichaa ibnu xasamna wuxuu butlaan ku xukumay salaada qofkii aan seexan qofkaan ragcatay ilfajri tukada ee aan midig u seexan salaaddiisu baail waaye buu yidhahde wuxuuna u cuskaday bi hada alxadiid xadiidkan xadiidka xadiidka amarka ku jiro falyadajic wa haadaa arrinkaana mima tafarada bihi waxyaalaha ibnu xasm uu kala gaar noqday ayay ka mid yihiin can ilummati ummadda waxyaalaha ummadda uu ibnu xasm kala gaar noqday masaa-isha ibnu xasm uu la gaarka yahu culummada ku khilaafa ayay masaladaani ka mid tahay wa ra'aytu mujalladan waxaan arkay buu yidhi kitaab mujallada libacdi asxaabihi ibnu xasm saaxiibbadii qaar ka mida ay leeyihiin qad nasara fiihi wuxuu ugu gargaaray hada almadhab madhabkan madhabka dhahaya salaatu waa salaadu waa baatil haddaan midigta loo seexan ayuu kitaab mujalada ugu nusreeyay uu ka alifay asxaabtiisa qaar ka mid a waqad dakara cabdurazaaq fi lmusanaf cabdurazaaq wuxuu sheegay fi lmusanaf cabdirazaaq ibni hamaam asancaani kitaabkiisa musanafka wuxuu ayuu wuxuu ku sheegay can macmar can ayuub can ibni siriin أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضجعون بعد ركعتي الفجر صحابة داسي وحي أهايان كوا مدكت أصيحبة لبدا ركعي فجر مركيتو كذا كدين ويأمرون بذلك أرن كاسنا دادك فرجرين مركي لبدا ركعي لتو كذا إن مدكت الله صيحبة أي دادك أمر جرين وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع wuxuu sheegay cabdirazaaq can macmar uu ka wariyey can ayuub can naafic anna bna cumar ibna cumar kaana laa yafcalu ma samayn jirin sida ibnu cumar ma ogolayn in midigta loo seexdo mana samayn jirin wayaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu cumar kafaanaa bitasliim waxaa naga kaafiye buu leeyahay salaamo noqsiga waxaa nooga filnaaday salaamo noqsiga wadukira can ibni jurayj ibnu jurayj waxaa laga sheegay wuxuu yidhi ibnu jurayj akhbaranii man usadiqu waxaa ii sheegay buu yidhi man usadiqu qof aan rumaynayo oo aan ku kalsoonahay anna caaishata radia allahu canha kaanat taquulu caaisha inay dhihi jirtay ina anabiya sala allahu calayhi wasalama lam yakun yadajicu nebiga calayhi salaatu wasalaam midigta uma seexan jirin lisunnatin sunno awgeed midig uguma seexan jirin walaakin kaana yad'abu leylah laakiin nebigu sala allahu calayh wasalam habeenkiisa ayuu daalayoo qiyaamuleyl u taagnaanayay fayastariixu markaasuu ku nasanayay jiifkaasi caaisha laga soo naqliyay inay tidhi seexashada nebiga midigtu u seexan jiray sunno ma ahayn ee waxay ahayd daal nebigu habeenkii uu daalay ayuu uga nasanayay wakhtigaasi midigtowna u seexanayay qaala wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumara yaxsibuhum ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhu mid dhagaxeeya oo qururax ku tuura idaa ra'aahum hadduu arka yadajicuuna ayagoo u seexanaya calaa aymaanihim midigyadooda ibnu cumar hadduu arko kuba midigyada u seexanaya markay labada ragca tukadaan dhagax yaryaruu ku tuuriyeyn jire wadakara ibnu abi shayba waa abubakr ibnu abi shayba can abi sidiiq الnaaji anna bna cumara ra'aa qowman ibnu cumar wuxuu arkay qolo idajacuu seexday bacda ragcatay alfajri labada ragcee fajarka kadib qolo midigta u seexata ayuu arkay fa arsala ilayhim dad buu u diray fanahaahum waa ka reebay daduu intuu u diray wuxuu yidhahda halla kiciya dadka midigta u jiifa fa qaaluu waxay yidhahdeen qoladii jiiftay nuriidu bidaalika sunna arrintaas sunnan ula jeednaa waxaan midigta ugu seexanayna waa inay sunno tahay fa qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi irjic ilayhim u noqo yacni qofkuu farriinta ugu faray jawaabtaasi usoo dhiibeen ah inay sunno ula jeedaan ninkii jawaabta ibnu cumar u keenay ibnu cumar haddana farriintan buu la diray wuxuu yidhi u noqo wa akhbirhum u sheeg annahaa bidca seexashadaas inay bidco tahay ku wargeli wa qaala abuu mijlas abuu mijlas wuxuu yidhi sa'altu ibna cumara canhaa ibnu cumar ayaan seexashadan wax ka weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi yalcabu bikum shaytaan shaytaan ayaa idinku ciyaaraya buu yidhi inaad midigta u seexataan waa ciyaar shaydaan idinku ciyaarayo qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi radi allahu canh maa baalu rajul ninka xaalkiisu waa maxay idaa salla ragcatayni hadduu labada ragco tukado yafcalu wuxuu samaynayaa kamaa yafcalu alximaaru sida dameerka sameeyoo kale idaa tamacaka markuu dameerku ciidda ku galgalanayo laba ragca tukanaysaasa sida dameerkii midigta u seexanaya buu yidhi ciidda ku galgalanaysa yacni waa inkaar shadiida oo ibnu cumar radi allahu canhu laga soo naqliyay inuu inkirsanaa jiifashadaasi wuxuu yidhi marka ibnuqayim markuu aaaartaas soo naqliyey kadib waqad halaa fii haadihi dijca daa'ifataani jiifka iyo seexashada noocaana laba qolo ayaa quluwi ku samaysay buu yidhi wa tawasata fiiha aa'ifatun aalia daa'ifo saddexaadna dhexdhexaaday ka noqotay waa saddex qowl soomaa marka laba daa'ifo waxay sameeyeen quluwi daa'ifo saddexaadna mas'aladan dhexdhexaaday ka noqoto qolada kale qolada koowaad ee quluwiga samaysay waa qoladan fa awjabahaa jamaacatun min ahli daahir jamaaco ka mida ahlu daahirka way waajibiyeen inay waajibiyaanna waa quluw waxay yidhahdeen salaa labada ragcee fajarka haddii la tukado waa waajib in midig loo seexdo wa abطalu salaata salaadana way buriyeen buu yidhi bitarkihaa ka tegiddeeda awgeed ayay salaaddii u buriyeen kabni xasmin waman waafaqah sida ibni xasm iyo cidda waafaqda wakarihahu wa karihahaa jamaacatu min alfuqahaa jamaaco fuqahada ka midana way karaahiyeysteen in midigta loo seexdo wa samowhaa waxayna ku magacaabeen bidcatan bidcay ku magacaabeen qolada ayagana quluwiyay sameeyeen qoladii bidca ku magacaawdana quluwi bay sameeyeen qolada tiri waa waajibna quluwi ay sameyen laba darafay kala taagan yihiin wa tawasata fiiha maalikun wagayruh maalig iyo kayrkii ayaa masalada waxay ka noqdeen dhexdhexaad qowl dhexay ka istaageen falam yarow biha ba'san wax dhibaataa umaysan arag liman facalahaa qofkii sameeya raaxatan raaxad darteed qofkii u sameeya wa karihuuha waa karaahiyeysteen liman facalahaa qofkii u sameeya istinaanan sunno ahaan waxay yidhahdeen qofkii sunno ahaan ula jeeda waa makruuh laakiin qofkii istiraaxo ula jeeda oo xoogaa daal dareemaya rabana intii laga aqimaayo inuu sidaa ku raaxaysto waxay yidhahdeen waa u bannaan tahay way kala qaadeen marka wastaxabbahaa aa'ifatun daa'ifo culimmada ka midana arrintan waxay way istixbaabsadeen oo way la wanaagsanaatay cala aliطlaaq yacni sunno inay tahay ayay u arkeen cala aliطlaaq daa'ifada cala aliطlaaq qabtayaa ka mid ah alimaamu nawowi baa ka mid a raximah اllah wuxuu arkaa in midigta in loo seexdo ay sunno tahay cala aliطlaaq sawaaءun kaana tahajada am laa ama salaatuleil ha tukada ama yuusan tukanin sawaaءun istaraaxa biha am laa waa isku mid buu yidhi inuu raaxaysta am laa ama maya mar walba ayagu waxay u arkaa inay sunno tahay saddexda daa'ifo warkooda ayuu sheegay laakiin xadiidka waxaa ku jirta nebiga sala allahu calayh wasalam inuu midigta u seexday xadiidka tusinaaya inuu nebigu sala allahu calayh wasalam midigta u seexday ma ahan xadiid sixadiisa war ka jiro waa fi saxiixayn bukhaari iyo muslim labadaba way soo saareen hadalka dhahaya waa bidca sawaab miya qowlkaasi waa qowl aan sawaabayn waa marjuux in la yahaa waa bidca maxaa yeele nebigay ka sugan tahay sala allahu calay wasalam qowlkan ibnu cumar loo tiiriyey radia allahu canh oo ah inuu yidhi waa bidca hadday ibnu cumar ka sugan tahay maxaa lagu ximbaarayaa in axaadiidan aysan gaarin ibnu cumar radia allahu canh oo hadday ka sugan tahay wailaa qowlkaasi qowl sawaaba ma ah in la yidhaha waa bidca sax maa in la yidhaahdo waa waajibna sax maa waxaa isku soo haraya qolada dhahaysa waa mustaxab cala aliطlaaq iyo qolada dhahaysa waa lilstiraaxa oo nasiina loola jeedaa nebiga sala allahu calay wasalam ficilkiisa waxaa ka muuqatay markuu tukado labada ragco inuu dhanka midig u seexan jiray mana lagu qaydin inuu nebigu sala allahu alay wasalam salaatuleyl oo u taagnaa culamada qaarla saasay ku fasiraya inuu salaatuleyl lagu ximbaarayo oo waxay leeyihin qofkii salaatuleyl tukada ayaa loo ogol yahay inuu midigta u seexdo oo ay sunno u tahay maadaama uu ku istiraaxayo ama uu ku raaxaysanayo haddii la yidhaha marka waa sunna cala aliطlaaq sida uu qabo alimaamu الnawowi raximah اllah maxaa lagu ximba yani ma waxaa lagu samaynaya fi lmasaajid mase waxaa lagu samaynaya fi lbuyuut bacd اlculamaa waxay yidhaahdeen lagama soo naqlin asxaabu الnabiy salى اllahu عalيه wasalam in markii salaada ama labada ragca ay tukadaan ay seexseexan jireen masaajidka dhexdiisa nebiguna sala allahu calay wasalam irdijaacan wuxuu ku samayn jiray fii beytihi gurigiisuu ku samayn jiray idan waxay leeyihin waa in guriga lagu sameeyo oo qofka markuu gurigiisa ku sunnaysto intuusan salaada soo aadin ka hor ayuu midigta wax yar u seexanaya wakhti badan maaha maaha inaad inta midigta u seexato salaada subax kaa tagto adoo isle shay sunnaa samey in fajarka ku dhaafo sax maa laakiin waa idijaac yasiira oo yar oo kooban oo qofka uu iska difaacayo hurdada in midigta loo seexdo maxaa xigmaahu ku jira oo wakhtigaasi midigta in loo seexdo loo faraya ama uu u samayn jiray nebigu sala allahu calay wasalam waa ka hadlay ibnuulqayim baabkan fasligan aakhirkiisu uga hadlay wuxuu yidhi wafi dijaacihi calaa shiqihi alayman sirun wafi dijaacihi seexashada nebiga sala allahu calay wasalam calaa shiqihi alayman dhankiisa midiga uu u seexanayo waxaa ku sugan sirun siraa ku jirta buui inuu midigta u seexdo siraa ku sugan wa huwa sirtaasi waxaa waay ana alqalba mucallaqun fi ljaanib alaysar qalbigu waxaa lagu xiray oo uu ku jiraa jaanibka ama dhinaca bidix qofka qalbigiisa dhinaca bidix uga jiraa fa idaa naama arajulu hadduu ninku seexdo cala aljanbi alaysar dhanka bidix hadduu u seexdo istadqala nawman waa cuslaysanayaa xagga hurdada macnaa hurdadaa la tegaysa hadduu bidixdii u seexdo bidixdii maxaa ku jira qalbigii baa ku jira macnaha waa wadnihii bidixda hadduu u seexdo hurdadaa la tegayso hurdadaa ku cuslaanaysa liannahu yakuunu maxaa yeelay wuxuu ahaanayaa fii dacatin wastiraaxa wuxuu noqonayaa qof raaxa ku sugan hadduu bidixda u seexdo raaxuu ku sugan yahay hadduu qofku raaxo ku sugnaadana maxaa u baxaya hurdada u baxaysa hurdada si fiican ula tegaysa fayadqul nawmuhu markaa hurdadiisa cuslaanaysa faidaa naama calaa shiqihi alayman hadduu dhankiisa bidix u seexdo fainnahu yaqlaqu walaa yastaqriqu fi nnowm qalaq ayuu dareemayaa hurdadana la tegi mayso liqalaqi alqalb qalbiga qalaqa ku sugan awgeed yacni qalbiga markuu qofka midig u seexdo qalbigu wuxuu noqonayaa midaan raaxo ku jirin sababtu waa maxay hadda jaanibkii uu ku jiray ma aana dhinaci kalaa loo seexday asigu wuxuu noqonayaa sida wax soo raaracoo kale oo aan meeluu ku istiraaxo haysan qalbigaasi si fiican u hurdi maayo maxaa yeele ma fadhiyo qofkii qalbigiisa hadduusan qofka qalbigiisa fadhinna hurdadiisu ma toosayso ama hurdo fiican ou ku raaxaysto hurdi maayo liqalaqi اlqalbi wa alabihi iyo dalabka qalbiga uu dalbaya buu yidhi mustaqarahu meeshuu ku nagaanaayey qalbiga wuxuu dalbayaa markaa meeshuu ku nagaanaayey meeshuu ku nagaanaya waa xaggee waa dhankii bidix wa maylihi ilayhi iyo iilashada qalbiga u iilanaayo meesha uu ku nagaanayo bidixdii ah walihaada sidaa darteed istaxaba alaطibaa takhaatiirtu waxay sunneeyeen buu yidhi annowma cala aljaanib alaysar dhinka dhanka bidixda in loo seexdo takhaatiirtu markay jiifka raaxadiisa ka hadlayaan waxay leeyihin waxaa fiican in bidixda loo seexdo likamaali raaxati raaxada dhammaystirkeeda awgeed wa tiibi almanaami iyo hurdada wanaaggeeda darteed waxay leeyihin ayagu waa in bidix loo seexdo maxay ka fiiriyeen qalbigu markaa waa istiraaxaya raaxuu helayaa qalbiga hadduu raaxo helo oo mowdiciisa iyo meeshii uu ku fadhiyo uu ku sugan yahay hurdadaa badnaanaysa qofka hurdaa la tegaysa ayagu marka waxay leeyihin hurdadu sidaasay ku macdaa in bidix loo seexdo wa saaxibu sharci saaxibu sharciguna yastaxibu annowm wuxuu sunnaynayaa in loo seexdo cala aljaanibi alaymani dhanka midig sababtu waa maxay saaxibu sharci uu sidaa u sunnaynayo wuxuu yidhi lianlaa yadqula nawmuh si hurdadiisa aysan u cuslaan oo fa yanaama markaa uu ka seexdo can qiyaami alleyl qiyaamuleylka uu ka seexdo marka qofka uu seexanayo habeenkii maxaa sunno ah inuu midig u seexda miya mase waa inuu bidix u seexdo waa inuu midig u seexdo ujeeddada laga leeyahay waa inaysa hurda la tegin oo fa yanaama can qiyaami alleyl oo markaa ka seexda qiyaamuleylka faannowmu cala aljaanibi alayman in loo seexdo dhanka midig ayaa anfacu u nafci badan buu yidhi lilqalbi qalbiga in dhanka midig loo seexdo ayaa qalbiga u nafci badan qalbiga soo kii hadda lalahaa ma aha waxaa u fiican in bidixda loo seexdo waa kala duwan yihiin anfac lilqalbi wuxuu ka wadaa xagga caafimaadka sharciga ah qofka qalbigiisa waxaa u nafci badan inuu midig u seexdo si uu salaatuleylka usoo kaco uu ilaahay u xuso subxaana wa tacaala salaada subax uusan uga hurdin inuu midigta u seexdaa qalbiga u nafci badan wa cala aljaanibi alaysar dhanka bidix in loo seexdana anfacu waxay u nafci badan tahay lilbadani jirka sharcigu muxuu hormariyey marka waxa jirka u nafci badan miyuu hormariyey mase waxa qalbiga u nafci badan wixii qalbiga u nafci badan uu hormariyey oo ah in midigta loo seexdo si aan waajibaadka iyo daacaadka looga hurdin oo aysan hurdada kugula tegin markii marka labadan ragca la tukado ragcatay ilfajr midigta waxa loogu seexanayo hadda wakhti ma dhinna salaada subax wakhtigeedu waa dhow yahay waxaa la diidayaa inay hurdada kula sii tagto maca daalika waxaa laga yaabaa qofka asoo midig u jiifa in haddaana hurda ay la tagto laakiin waxaa laga rabaa inuu xadar iyo digtooni uu ka qabo oo aysan salaada subax ku dhaafin asoo markaa midig u jiifanaya ama sunno raadinaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin